bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالlah بن maجة raximh اllah taعalى fضl العabاs بn cabdالمطلب radي اllه عnه cabaas بn cabdالمطلب oo nebiga adeerkiis ahaa fadligiisii weeyaan meeshaan meeshii lagu cadaynayo وبالإsناad qال xdثna محمد بن طريف وهو البجلي أbو جعفر الكوفي صدوq qال xdثna محمد بن فضyل qال xdثna الأعمش عن أbي sبرة النخعي ninkan iبن xجر wuxuu yihi مqبول rawى lh أbو dاوd والتirmidي وبن mاجة الإmام الذhبيna kاashifka wuxuu ku yihi ثqة kan horaana xoog badan waayo dad badan waa ka wariyeen dhowr qof laba wax ka badan waa ka wariyeen laakiin lam yuwahiqhu hayru ibni xibbaan ibnu xibbaan cidaan ahayn ma tawhiiqinin uma aynan hiqaynin ayb marka min xaqihi inuu maqbuul yahay ama fii xayizi ljahaala uu ku jiro can moxamed bni kacbin alquradiy wa huwa abu xamsata alquradiy hiqat caalim rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can اlcabaas bni cabdilmuطalib qaala waxau yihi cabaas kunnaa waxaanu ahay nalqaa inaan la kulmayno aan kala kulmayno annafara koox min qurayshin oo reer quraysh ah wahum yataxadasuuna iyagoo sheekeysanayo ayb waxaan kala kulmaynay bacda shay macnaha oo muxuu yahay marka fayaqdacuuna xadiiثahum ee sheekadooda ayay gooynayeen cinda liqaa'inaa yacni markay nala kulmaan sheekada waa gooynayaan yacni dadka reer quraysh dad ka mida ayaan waxaan kala kulmaynay marka ay sheekaysanayaan oon annaga soo galno sheekada waa gooynayaan markay annaga nala kulmaan ka annahu marka inay wax naga qarsanayaan fadakarnaa dalika lirasuulillahi sala ll l slam arrintaa baan nebiga u sheegnay faqaala nebigu waxau yihi maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu muxuu yahay yataxadasuuna sheekaysanayaan faidaa ra-ow rajula hadday arkaan qofka min ahli beytii qoyskayga ka mid ah qatacuu xadiidahum sheekadooda ay gooynayaan wallaahi baan ku dhaartay laa yadkhulu qalba rajulin qof qalbigii ma gelaayo al-iimaanu iimaanka xataa yuxibahum ilaa uu ka jeclaado aalubeytka lilaahi ilaahay dartiis oo u jeclaado iyo waliqaraabatihim qaraabadooda minii aniga xaggayga yacni ay qaraabo la yani xaggayga ka ay ka yihiin yani qaraabada ay aniga xaggayga qaraabo ay igaga yihiin ilaa ay taa darteed u jeclaadaan ilaahay dartiis ay u jeclaadaan iyo inay aniga ii dhow yihiin ayb xadiidkan buusiri wuxuu yidhi zawaa-idka misbaaxu zajaajaha hada isnaadu rijaaluhu hiqaat ilaa moxameda bna kacbin ma ahani moxamed ibnu kacb isaga laftiisa waa hiqa laakiin wuxuu yihi riwaayatuhu can ilcabaasi yuqaalu mursala moxamed ibnu kacbin alquradi ma ka maqlin kama maqlin cabaas bnu cabdilmuطalib meeshaas baa marka inqidaac ku jiraa imaam axmedna xadiidka musnadkiisa uu ku wariyey min xadiidi alcabaas axmed bnu manicna fii musnadihi buu ku wariyey wuxuuna yihi xadaanaa yaziid qaala anba'naa ismaaciil bnu abi khaalidin can yaziida bni abi ziyaadin can cabdillaahi bni اlxaarith bni nawfal can ilcabaas dariiq kale ayuu ku keenay laakiin yaziidkaas baa daciif isagana ah ayb calaa kullin marka xadiidka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro sababta marka ay uu u leeyahay fayaqdacuuna xadiidahum markaan annaga soo galna sheekadooda ay gooynayaan maxay u gooynayaan marka la yidhaahdo waxay tahay imaa liannahum kaanuu yusiruuna min alcabaasi cabaas bay wax ka siraysanayeen xasadan bihi xaasidnimo ay xasdayaan darteed waxbay ka siraysanayaan iyagoo xasdaaya wa imaa liannahum yarawnahu ajnabiyan ama ajnabi ay ka dhigayaan quraysh waa tolkiis waayo isagaba iyagii oo sheekaysanayo shiraayo hadlaayo haddii markii cabaas uu soo galo ay bis hadalka gooyaan kaannahum inay ula dhaqmaayaan sidii inuusan qurashi ahayn oo ajnabi uu yahay oo kale sidaasna ma ahan marka nacam ayb labadaa un mid imaa inay xasad ka tahay iyo imaa in ay marka yacnii ajnabi ay ka dhigayaan oo sirtooda gaar ahaan iyadoo qoyska ay ka ceshanayaan marka nacam marka rasuulka waa u goodiyeyoo waciidkaas buu ugu goodiyey saaxibu injaax injaa injaax alxaaja sidaas ayuu sheegay ayb mujadidiga nacam ayb wbihi qaala xadaثna cabdاlwahaab bnu ضaxaak wahuwa alcurdiyu abulxaariث alximsiyu nazilu salamya meesha salamya la yidhaha oo shaam ku taaluu deganaa matruukun aaduu daciif u yahay waa matruuk kadabahu abu xaatim waa min afraad ibni maaja waa ibni maaja keliya u wariyay ninkan qaala xadaثna ismaaciil bnu cayaash wa huwa isaga laftiisu marka waa mudlis waxadiiثuhu can غayri الshaamiyinana waa ضaciif can صafwana bni camri wahuwa صafwan bnu camrin الsaksakiyu abu camrin الximsiy hadda waa shaami ninkan ismaaciil dhib male marka dhibaatada cabdulwahaabi bnu ضaxaak waayo xadiidka ciladiisa ninkan صafwaanna waa hiqat rawaa lahu الbukhaariyu fi اladabi اlmfrad wamuslim wاlarbacة can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayrin can kahiir bni murata alxadramiy waan eeg waa hiqaad can cabdillaahi bni camrin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi ina allaha itakhadanii khaliilan ilaahay wuxuu iga dhigtay wadaay oo aad buu ii jeclaaday kama itakhada ibraahiima khaliilan sida uu ibraahim wadaay uga dhigtay famanzilii aniga mansilkayga iyo wamanzilu ibraahim iyo ibraahim meesha uu degaayo fi ljannati jannada dhexdeeda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha tujaahayni waa laba iska soo horjeedo wejiga isku hayo gurigiisa iyo gurigeyga ay mutaqaabilayni waay tujaahayni marka ta'da ayaa hadda waxaa lagu bedelay waaw ibdaal ayaa ku jira marka ta'da waaw baa lagu bedelay yuqaalu waxaa la yidhaha wijaahu fulaan wijaahaka iyo tujaahaka ama tijaahaka waa isku macno tujaahayni marka laba isweji fiirinaayo walcabaasu cabaasna baynanaa dhexdeenna waayo mu'minun mu'min waay bayna khaliil mu'minun mu'min weeyaan bayna khaliilayni laba khaliil dhexdooda ah cabaasna dhexdeenna oo ku jiraayo mu'min oo laba khaliil u dhexeeya waayo oo nebiga sal ll ly slam iyo ibraahim alayhi s calayhi salaam xadiidkan buusiri musbaaxu sajaajaha wuxuu yihi hada isnaadun daciif liitifaaqihim calaa dacfi cabdilwahaab cabdilwahaab ibnu daxaaka isku waafaqeen inuu daciif yahay bal qaala fiihi abu daawuud abu daawuud baaba wuxuu ka yidhi yadacu lxadiida xadiidka ayuu wadci ku sameeyaa waa yani wuxuu u nisbeeyey marka inuu nebiga ku been abuurto wa qaala alxaakimu xaakim wuxuu yihi rawaa axaadiida mawduuca axaadiis mawduuca ayuu wariyaa wa shaykhuhu ismaaciil kana yudalis ayb marka xadiidkan ma ansaxayayb laakiin cabaas axaadiida u ansaxday oo fii fadli lcabaas axaadiidta u ansaxday waxaa ka mid a ina cama arajuli sinu abiihi ina cama arajuli sinu abiihi kaasa u ansaxay oo saxeixa ku sugan oo adeerka aabbahu la sinay ou la mid yahay marka cabaas iyo owlaadiisa fadlu bnu cabaas iyo cabdullaahi bnu cabaas iyo ahlu beytka nebigay ka mid yihiin waayo cabaasu bnu cabdilmuطalibaa dhalay nebigana cabdullaahi bnu cabdilmuطalibaa dhalay ilma adeer wahay shiicadu marka ahlu beytka nebiga markay leeyihiin waa jecelnahay qeybay jecel yihiin qeybna waa necab yihiin oo qeybta ay necab yihiin waxaa ka mid a cabaas iyo cabdullaahi bnu cabaas cabdullaahi bnu cabaas isaga waxayba leeyihiin waxay ku tuhmayaan sida kutubahooda ku taal basra inuu lacag badan ka xaday tuugnimo ibnu cabaas ku sheegaya tuugnimo ayay ku sheegaan aawe marka aalubeytka la jeclaanayo aalubeytka cali iyo inta ka farcanta bismiya aalubeytka nebiga ma aha nintaas keliya jacfar iyo awlaaddiisa waa aalubeyt cabaas iyo awlaaddiisa aalubeyda wahaakadaa xaasaska nebiga aalubeyt waaye ayb cabaasna waxay yidhaahdaan isagana waxay yidhaahdaan isagay kusoo degtay labi'sa almawla walabi'sa alcashiir labi'sa almawla walabi'sa alcashiir waxay leeyihin naزlat fii cabaasin khadalahum اllahu kuwaas marka allah khudlaaniyo saxaalu beytkii nebigay waxay ka yay xumaan ku sheegayaan cabaas iyo awlaadiisa qaala fadaa'ilu اlxasani wاlxusayni ibnay cali bni abi aalib xasan iyo xusein fadaa-ishooda waay meeshaan ibnay cali bni abi aalibin cali labadiisii wiil ahaayeen radia allahu canhum dhammaantood allah ka raalli noqdo wa bihi qaala xadaanaa axmed bnu cabdata wahuwa axmed bnu cabdata bni muusa adabiy abu cabdillaahi albasriy hiqat rumiya binnasbi rawaa lahu muslimu alarbaca qaala xadaanaa sufyaanu bnu cuyayna wahuwa almakiyu abu muxamed can cubayd illaahi bni abi yaziida wa huwa hiqat kaiiru kahiiru lxadiid ibnu xajar saasuu yidhi rawaa lahu aljamaca ama asxaabu lkutubi sita can naafic bni jubayrin waa naafic bni jubayr bni muطcim hiqat faadil xadiiduhu fi lkutubi sita can abi hurayrata ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nabiga qaala lilxasani xasan wuxuu ku yidhi allaahuma yaa allahu allow inii uxibuhu aniga waan jecelahay fa axibahu ilaahu jeclaaw wa axiba jeclaaw ilaahu man yuxibuhu qofka xasan jeclaado xasan waan jecelahay ilaahu yani jeclaaw ciddii jeclaatana jeclaaw qaala waxa uu yidhi wadamahu abu hurayra wuxuu yidhi wadamahu ilaa sadrihi laabtiisa usoo dumay xabadkiisuu marka usoo dumay kudhe isku dhejiyey marka asxaabu rasuulillahi de fadaa-isha aalubeytka waa kaas waa warinayaan oo abu hureyre fadaa-isha xasan iyo waa warinayaa wax xumaana kama dhexayso asxaabta iyo aalubeytka xadiid kalena xasan iyo usaama ayuu wuxuu yidhi ilaahu waa jecelahay ciddii jeclaata jeclaaw mar arrinta xasan keliya maahane usaama laftiisa marka waa ku jiray usaamana waa ku jiraa ayb haddii marka xasan la yidhi ilaa yacni waan ilaah nebigu uu yidhi allow waan jecelahay jeclaaw haddana uu ku ammaanay inuu dagaalkii markii aabihii cali uu dhintay tala da yacni dagaalkii waa tii asaga sababtiisa uu ku istaagay nebigana ku ammaanay sala allahu calayhi wasalam raafidada ama shiicadana waxay u arkaan ka tanaasulka xasan uu ka tanaasulay mansabkii iyo derajadii uu ka tanaasulay oo mucaawiya uga tanaasulay inay tahay dulli iyo musiibo muslimiinta ku dhacday saasay aaminsan yihiin aaway marka jacaylka ay jecel yihiin xasan marka nebiga ilaahu wuxuu yidhi waan jecelahay jeclaaw ciddii jeclaatana ilaahay yani ilaahu jeclaaw iyaga marka kuma xasan ma jecla walidaalika shiicada markaad fiiriso xuseen iyo axfaaddiisa iyo awlaaddiisa yay u badan yihiin oo markay tirinayaan itnaa cashariyada al-aima alitnaa cashariya furuucdii xasan dhan maba leh xuseen iyo furuucdiisa waa cali bn lxusein moxamed bnu caliyin albaqir jacfar ibni moxamed jacfar isaadiq muuse alkaadim caliyu ridaa saasay u wadaayaan labiiyo tobanka marka kan iyo labi kan labiiyo tobnaad marka wax jira ma aha midka labiiyo tobnaad waa midka muntadarka waa la sugaa ay leeyihiin isagoo wiil yar oo dhuuntay sirdaab uu galay meel god ah dulmiga dadka waxaasuu ka dhuuntay meeshuu ku jiraa waadnan buu soo baxaa bay leeyihiin markaasuu cadaaladda iyo keena dadka qaar marka waxay ku qaldaan mahdiga mahdiga kaas ma aha midkan shiicada ay sheegayaan oo muntadarka khuraafo waayo wax jiraba ma aha kun sano ka hor nin god galay maxaa laga faa-iida hadduu god galay imaamnimadu muhimadeeda in waxay tahay dadka uu kala celiyo oo dadka u cadaalad falo oo dadka diinta uu baro oo qof aan weligiisba la arkin amaba aan la arkaynin waa waa khuraafo iyo ninka ay leeyihiin waa dhalayna alxasan alcaskari waa dhamxood ibn lxasana layraa ay leeyihi ninkan maqane ninkaa xasanulcaskarigana ilmo maba reebinba nin ilmo dhalay ma aha ayb walidalika abcadu nnaasi can ilxaqaa'iq shiicada xaqaa'iqda iyo runta wax cid uga fogaansho badan male khuraafaad unbay ku jiraan iyagii marka xasan jacaylkii la amray bal xasan waxayba aaminsan yihin musiibo inuu u keenay dadka ayb meeshaa marka saa uu ogow wbihi qala xadaثna caliي bnu mحamedi wahuwa طanaafisiy qala xadaثna wakiicu wahuwa bn اljarax can sufyaana wahuwa thawriyu can dawuda bni abi cawfi abiljaxaaf abuljaxaaf ou ku magac aad mashhuur ku yahay wahuwa abuljaxaaf alburjumiyu صaduq shiiciyu rubama akhطأ rawaa lahu الtirmidiy wالnasaئي wbnu maaja wakana mardiya ayuu ahaa oo yani nin markaa hiqa ah can abi xaasimin waa salmaan alashjaci mawla caza can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala ll ly slam man axaba alxasana walxusayna xasan iyo xusein qofkii jeclaado faqad axabanii anuu ijeclaaday waman abqadahumaa qofkii u caroodana faqad abqadanii aniguu ii carooday xubbiga maxa yani xubbiga iyo buqdiga waa kasoo hadalnay waxaa loo jeclaanayaa limakaanatihim nebiga ay u dhow yihiin wanaagga ay lahaayeen waxyaabaha baa loo jeclaanayaa buqdiguna wuxuu ku dhacayaa marka in la naco oo limakaanad meeshay nebiga u jiraan iyo nebiga isay ugu dhow yihiin iyo wiilnimada rasuul gabadhiisi ay dhashay iyo darteed in loo naco waxay ka tarjumaya in nebiga la nacayo sala allahu calayhi wasalam marka halkaas weeyaan waana de ahlu sunnadana marka maxabada aalubeytka waxay ka mid tahay yacni usuushooda in la jeclaado aalubeytka laakiin halka laysku hayaa waxay tahay aalubeytka jacaylkooda ma waxaa mar walba ma ma waxaa ka laasimayo aalubeytka haddii la jeclaado saxaabada in la naco may kama laasimayso saxaabadana waa la jeclaa karaa aalubeytkana waa la jeclaa karaa in saxaabada la jeclaadana kama laasimayso in aalubeytka la naco ayb haaulaai saxaabatuhu haaulaai qaraabatuhu nam ayb wabihi qaala xadaanaa yacquub bnu xumayd bni kaasibin waa soo marnay qaala xadaanaa yaxya bnu sulaym huwa طaa'ifiyu saduqun sayi lxifdi xadiiu xadiiduhu fi lkutubi sita can cabdillaahi bni cuثmaana bni khuhaym wahuwa abu cuثmaan almakiyu saduqun rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan wamuslim alarbaca can saciid bni abi raashidin ninkan marka waa maqbuul rawaa lahu tirmidiy wabnu maaja imaamu dahabina saduuq buu yihi saciid bnu abi raashid kalaa jiro oo saxaabi ah laakiin ninkaas saxaabigaa saciid bnu abi raashidkaas laysat lahu riwaaya riwaaya uma sugnaanin fi lkutubi sita ayb walidalika ramzi waxaa looga dhigay tamyiiz isaga tamyiiz keliya kan baa looga soocaye riwaaye ma laha kutubu sita kuma laha ana yacla bna murata xadaahum wuxuu u sheegay anahum kharajuu maca nabiy sal ll ly slam nebigay la baxeen ilaa طacaamin cunto ayay ula baxeen ducuu lahu loogu yeeray ay raaceen macnaha faidaa xuseynun xuseyn waaba isaga oo yalcabu cayaaraayo fi sikati yani dariiqyada xaafad xaafad xaafadaha yani dariiqyada yaryar dariiq yar isagoo ku cayaaraayo xaafadda isagoo ku dhee ku ciyaaraya qaala fataqadama nabiyu sal ly slam nebiga waa hormaray amaama alqowm dadka hortooda ayuu maray wa basata yadayhi labadiisii gacmood ayuu markaa yacni fidiyey fajacala algulaamu wiilkii wuxuu gudagalay yafiru inuu cararaayo haahunaa meeshan iyo haahunaa inuu u cararaayo rasuulkii mara gacmihii buu fidiyey wiilkiina inuu xagga xagga u cararaayo ayuu bilaabay wayudaaxikuhu nabiyu sal ly slam nebigana waa la qoslaayey xataa akhadahu ilaa uu qabtay raxmaddiisa iyo ilmaha yar siduu ku ahaa iyo nebiga ayay tuse siduu ula kaftamayey fajacala ixdaa yadayhi labadiisa gacmood mid kamida wuxuu yeelay taxta daqanihi garkiisa hoostiisa labadiisa gacmood mid kamida garka hoostiisa uu yeelay walukhraa midda kalena fii fa'si ra'sihi madaxiisa yacni qadaadka korkiisa ayuu yeelay fa'si ra'si marka ay طarafu mu'aharati اlmushrifi cala alqafaa qadaadka meesha yacnii ka soo korayso xagga madaxa kasoo jirto weeyaan nihaayada sidaasuu ibn اlathir yidhi qofku marka uu seexdo qofka istilqaa markau sameeyo qofku markuu dhacdiid u jeefto meesha dhulka taabanayso waayo fa'su ra'si naam meeshaas marka dhulka taabanayso halkaas naam meeshaasna gacanuu kaga qabtay gacanna intuu garka hoostiisuu kaga qabtay ayb faqabalahu waa dhunkaday nabiga sal ll ly slam marka sidaana usoo qabtay marka waa dhunkaday naam gacanna halkaanuu ka saaray gacanna hoostaan wou dhunkaday marka nabiga sal ll ly slam wa qaala waxa uu yihi xuseynun minii xuseyn anuu iga mid yahay yani wuxuu uga xisan wa macnan labadaba de macno ahaanna xusein diinka nebiga waa ku raacay sala allahu calayhi wasalam oo saxaabi dhinaca kalena xisanna waa bacdun min annabiy sal ll ly slam waayo gabadhiisii oo qeyb nebiga kamidaba ah ayaa sii dhashay isagana ayb xuseynun minii wa ana min xuseynin anigana xuseyninka ah ka mid ah axaba allaahu marka horaan usoo sheegnay marka fulaanun minii wa ana minhu in la yiraahdo ka dhalan mayso inuu afdalu nnaas asaga inuu yahay bal aabihiisaaba ka fadli badnaayo cali calina abubakar iyo cumar ayaa ka fadli badnaayeen isagan waa tii julaybiib ninkii la dhihi jiray uu yidhi nabiga sal ll ly slam markuu soo bixiyey dadkii la qatlada ahaa la dilay markuu kasoo dhex bixiyey waa kii nabiga yidhi hada minii wa ana minhu hada minii wa ana minhu waa isla mid midaan i taas wax marka xujo gaara shiicada uguma sugno axaba allaahu allah jeclaado man axaba xuseynan xuseyn qofkii jeclaado xuseynun xuseyn sibdun weeyaan sibdi waxaa la yidhaha waladulwalad wiil yani ilmaha ilmahay dhalaan xuseynun xuseyn sibdun weeyaan waa wala waa walad waladkiis min alasbaadi oo ka mid a awlaadul awlaadda kaka ka mid ah yacnii gabadhaydii oo aniga aan dhalay kuway dhashay yaa dhashay isaga saasay ka dhigan tahay ayb xadiidkan marka waa xasan inkastoo saciid ibnu abi raashidkaas uu ku jiro oo mutaabaco uu u baahan yahay haddana ibnu xibbaan fii saxiixii buu kusoo saara xaakim mustadraga sidoo kale shawaahid iyo waxna waa leeyihin ayb adabulmufradka laftiisa bukhaari uu kusoo saaray marka duruqdaas baa marka markay isxoojiso xadiidku xasan oo ku noqona wa bihi qaala xadathana alxasan bnu caliyin alkhalaal wahuwa abu caliyin alkhalaal wacaliy bnu lmundir wahuwa alkuufiyu saduuqun yatashayac rawaa lahu tirmidiy wanasaa-iy wabnu maaja qaala xadathana abu qasaan abu qasaan waa malik bnu ismaaciil bni dirham hiqat mutqinu صaxiixu اlkitaabi caabidu rawaa lahu asxaabu اlkutubi sita qaala xadaثana asbaatu bnu nasrin wa huwa sadiiqu kahiiru اlkhaطأi yuqrib bukhaari tacliiqo uga soo saaraa muslimna saxiixu uga wariyaa iyo asxaabu sunan اlarbacana waa ka wariyaan can الsuday suday marka waa ismaaciil bnu cabdiraxmaan asudii saduuqun yahmi warumiya bالtashayuc rawaa lahu muslimu wاlarbaca can subayxin mawla umi salma ninkan waa maqbuul rawaa lahu tirmidiy ibnu maaja mutaabacukan mar u baahanya can zayd bni arqam qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nabigu wuxuu yihi licaliyin cali uu ku yidhi iyo wafaatimata faatima iyo wlxuseyn walxasani iyo xasani walxuseyni afartoodaas ana anigu silmun nabad ayaan heshiis ayaan la ahay liman saalamtum ciddii aada la heshiisaan adinka xarbun xarbi ayaan ku ahay liman xaarabtum cidaad la dagaalantaan xarbi baan ku ahay ayb xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jira subeyx mawla umi salama fii xayizi iljahaala ayuukuayuu ku jiraa asbaat bnu nasrin laftiisana waa saduuqun kahiiru lkhata baa la yidhi xadiidkana saxiixu ibnu xibbaan ayuu ku soo arooray laakiin baabkana xadiid abi hurayra cinda axmed isnaadkiisuna daciif aada daciif u ah marka meeshaan xoogaa waa ishkaal weyn oo shiicadu marka waxay yidhaahdaan annagu aalubeytkan silmi la nahay idinka ahlu sunnaha ahna xarbi baad la tihiin waa la dagaalsan tihiin marka qofkii aalubeytka la dagaalsan qof nebiga la dagaalsan arrintan marka abuhanaa shihaabuddiin maxmuud bnu cabdillaahi alaluusi saaxibu ruux ilmacaaniga tafsiirka sheekha iska leh shihaabuddiin alaluusi ayaa wuxuu qoray kitaab la yidhaha alajuuba alciraaqiya cala alas'ilati allaahuuriya marka su-aalo laahoor uga timid sababqa wuxuu ahaa wuxuu dhintay abuhanaa alaluusi kun laba boqol iyo todobaatankiiba u dhintay kun laba boqol iyo toddobaatankii ayuu dhintay nin aada marka kutub badan lehna waa ahaayo caalim ah markaa su-aalo uga timid laahoor oo ku saabsan waxyaabahan oo kale ayuu ka jawaabayay kitaabkaanuu marka ka qoray al-ajuuba alciraaqiya cala al-as'ila laahuuriya la yiraahdo marka xadiidkan buu xoogaa yar ka hadlay la marka waana muhim in marka la akriyo baxhi fiican oo meeshaas ka qoray wuxuu leeyahay safxada boqol iyo labaatan iyo sideed waaye wastadalla bacduhum shiicada qaarkood waxay u daliishadeen calaa kufri lmuqaatiliina lilimaami karama allahu wajhahu dadkii cali la dagaalamay saxaabada markay dagaalamayeen dadkii qoladii cali la dagaalantay kufrigooda inay gaaloobeen bay waxay u daliishadeen biqowlihi sala allahu calayhi wasalam xarbuka xarbi xarbuka xarbi iyo wali ahli lcabaa ahlu cabaa marka waxaa la yihaha cali iyo xadiidkan hadda aan joogno kan uu sheegay cali iyo faatimo iyo xasan iyo xuseen oo mar uu yidhi ana silmun liman saalamtum xarbun liman xaarabtum kani waxay u daliishadeen inay takfiiriyaan dadkii cali la dagaalama marka waxay leeyiin idinkuna dadkaas ma ka beri noqonaysaan ayb taasuu marka ka jawaabayaayo wuxuu yidhi waxarbur waxay dhaheen iyagaa wato waxarbu rasuuli sala ll slamna kufrun nebiga in lala xarbi lala la ahaada lala ahaadana waa kufri bilaa raybin shaki la-aan iyo wa biqowlihi calayhi salaatu wasalaam xubu caliyin iimaanun wa bugduhu kufrun wa nifaaq walaa buqda adharu min alxarbi nacayb dagaal ka daranna ma jiro waxay isku keeneen feeri yacnii nacaybka cali kufri nifaaqa lagu sheegay nacayb in lala dagaalo ka daranna ma jiro ayay dhaheen ayb fiihi yahbutu alkufru waannifaaq fabihi fabihi yahbutu alkufru waannifaaqu kaasuu ku sugnaanayaa markaasuu yidhi wa ajaaba ahlu sunnati waxay ku jawaabeen biana alkhabara alwala xadiidka hore xarbuka xarbi lam yarwihi mina ila bnu jariir ibnu jariir unbaa wariyey buu yidhi wafii riwaayatihi cindanaana wahanun shahiir riwaayadiisana dacfi macruuf oo aada mashhuur u abaa ku sugan buu yihi nacam dakarahu tuusiyu lmunajim duusiga shiiciga munajimkaa sheegay iyo wagayruhu min ashiicati wahum ayaguna beyt lkadib ayuu duusi iyo heyrkiis kuwa sheegayna waa beyt lkadib beenta gurigeedaba waaye ayaka wa akharu ruwaatihim dadka ruwaadooda badankoodna zanaadiqatun waay marka asaga maa iska dhahayana maya bishahaadati la'imati radia allahu canhum a'immadaasaa ku sheegtay kamaa yashhadu bidalika alkaafi wagayruhu saaxibu lkaafi iyo keyrkiisba se iyagu shiicadiyaa ka markhaati kacaysa dhexdooda kuwaas inay yihiin kuwa saasa wacalaa taqdiiri sixati riwaayati haddii la qadaroba inay saxiix tahay laa xujata fiihi wax xujaa uguma sugna liannahu khaarijun makraj altahdiidi waltaqliid wuxuu kusoo baxay buu leeyahay tahdiid iyo taqliid adkeyn la adkeynayo xaqooda darteedaa loo keenay maxaana ku tusaya taas bidaliili maa xakama bihi lamiiru cali laftiisa wixii uu xukumay karama allahu wajhahu oo waa maxay min baqaa'i iimaani ahli shaam ahlu shaam iimaankooda baaqi ahaanshihiisa iyo wa ukhuwatihim fi lislaam iyo walaaltinimadooda islaamka inay baaqi tahay yani wuxuu leeyahay cali laftiisa ma gaalaysiinin reer shaam hal erey lagama hayo cali uu ku gaalaysiinayo mucaawiye iyo raggiisi reer shaam ma gaal walaa waqacatuljamal iyana ma gaalaysiinin bal markii la yidhi yani gaalo miya marka maya buu yidhi ikhwaanunaa baqow calayna waa walaalaheenoo nagu soo xadgudbay waay iimaankii iyo ukhuwadii isagaanba ka saarinba cali in marka makhraja taqliid ay ka soo baxday taasaa tusayso ayb wa milu dalika kahiirun fi lkitaabi wasuna kaasoo kalena waa ku badan yahay kitaabka iyo sunnada ow amase yukhasu lxarbu xarbiga waxaa lagu khaas yeelayaa bimaa kaana ka xarbi lkhawaariji dagaalka khawaarijtoo kale wixii ah saadiran oo soo fulay can buqdin iyo wacadaawatin nacayb iyo cadaawad iyo wa inkaarin iyo inkaar wa inkaari liyaaqati lamiir amiiri lilkhilaafati iyo inkirid la inkiraayo cali inuu u qalmo khilaafada biictibaari diin oo weliba diin ahaan loo yani marka laga eego yani wuxuu leeyahay qoladan xarbiga la sheegayo waxaa lagu xambaarayaa qofka cali ula dagaalsan inuunanba khilaafadaba u qalmin diin ahaan yani dadka cali diintiisa duraayo waa dabcan de nebigay ka hor imaanayaan axaadiistiisa mucaawiya iyaana marna cali diintiisa iyo ma duri jirin wa qaala bacdun qaar kalena waxay dhaheen laa shaka shaki male ana almaqsuuda atashbiihu marka xadiidku uu leeyahay xarbun liman xaarabtum ana xarbun liman xaarabtum iyo xarbuka xarbuka xarbii iyo oo kale waa maqsuudku waa tashbiih oo bixadfi ladaati adaatu tashbiiha laga gooyey waa adoo tiri zaydun asadun oo kale fakaanahu qiila xarbuka ka xarbii iyadoo la yidhi oo kale waay dagaalkaagu wuxuu uu la mid yahay aniga keygoo kale fa in kaana alxarb marka xarbuka waa masdar soomaha la idaafeeyey fa in kaana alxarbu fiihi xarbiga xadiidka ku jira haddii uu yahay almasdar almabniya lilfaacili masdar marka loo idaafeeyey faacilkiisa saxa an yakuuna wajhu shabahi wajhu shabaha marka waxaa ansaxaya inuu noqdo alwujuuba waajibnimada xagga waajibnimada ey ina xarbaka dagaalka caliyow aada dagaalamayso liman xaarabaka aada la dagaalamayso wabaqaa calayka oo adiga kaa gardarooday min almu'miniina waajibun calayka korkaaga waajib uu ku yahay ka xarbi aniga dagaalkayga liman xaarabanii qofkii ila dagaalamo min alkaafiriin ah sida uu waajib iigu yahay tashbiihu marka waa kaa yacnii kuwa adiga buqaada kugu noqdo mu'miniinta ah inaad la dagaalanto wuxuu waajib kugu yahay sida aniga inaan gaalada la dagaalamo ay waajib iigu tahay washtiraakulxarbeyni marka labada xarbi ishtiraagooda filwujuubi inay wadaagaan laa yastadcii ma keensanayso u yeeran mayso ishtiraaka almuxaaribiina inay dadka muxaarabiina kuwa lala dagaalamaya inay wadaagaan bisiiqati ismi lmafcuul waaye almuxaarabiin fi lkufri gaalnimo inay wadaagaan ka dhalan mayso wahuwa daahirun waana iska muuqataa yacni wujuubka waaye wajhu shabaha ee yacnii midna gaalnimo in loola dagaalamaa dhici karta midna isagoo muslima in dagaalkiisa u banaanaado marka wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay ishtiraagaasi ma keenayo kufriga inay wadaagaan ma aha macnuhu ayb ila xarbiga midkaana qad yuqaatalu hada kana lala dagaalami karaa bictibaar wa hada bictibaarin aakhar nacam ayb wain kaana alxarbu fiihi almasdara almabniya lilmafcuuli haddii uu yahayna oo mafcuulkia loo idaafeeyey la dhahana saxa an yakuuna waxaa ansaxaya marka inuu noqdo wajhu shabahi wajhu shabaha kownahu xaraaman wa dalaalan maalan haddii la yidhaha adiga lagula dagaalanka adiga lagula dagaalamaya haddii la dhahana marka wuxuu noqonayaa wajhu shabaha xaaraamta iyo baadida waayo maalan walaa yatacayanu kownuhu kufran gaalnimo qasab maaha marka kufri inuu yahay ma ceynoobayso ayb wa min asxaabinaa asxaabteenna waxaa ka mida man manaca qolo markaa iyadu mancisay kowna xarbi rasuuli calayhi salaatu wasalaam kufran asxaabteenna waxaa ka mida buu leeyay wax kastoo yacni rasuul la dagaalan lagu tilmaamay inay kufri iska tahay qasab maahanay dheheen qaarkood faqad qaala subxaanahu allah wuxuu yidhi fain lam tafcaluu haddaydnan ribada ka harin fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulihi dagaal ogeysiiya ilaahay rasuulkiisa xaggiisa qofka oo ribada cunaaya marka waa muxaaribun lilaahi warasuulihi qof alli rasuul la dagaalamayo gaal miyaa marka ninkii ribo cuno maya ayb fa inahaa nasalat fii aakili ribaa wahum laysuu bikufaarin qaala jala wacalaa fii qutaaci dariiqina wuxuu ka yidhi inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu alaaya iyagoo muxaarabo lagu sheegay haddana gaal gaalo ma aha marka qofku inuu isbaaro dhigta gaal maku noqonayo diinta uga bixi maayo walam taxkum ishiicatu shiicada laftooda ma aynan xukumin bikufrihim kuwaan kufrigooda ma xukumin iyadoo xarbi alle rasuulna la sheegay ayb ayضa wa fiihi ta'mulu laa yakfaa wajhuhu meeshaa ta'mul baa ku sugan buu leeyahay laa yakfaa wajhuhu وبأن الخبر الثاني كالخبر الأول غير ثابت عندنا ولم يروه أحد منا أيضا marka kakale xadiidka dambe hadda anagu keenna ma ahan kaas markaab wuxuu yihi waqiila inahu calى تqdiir الثbuuti khariجu مkرج التhdiidi لman xaarba أهل الcbاء عlى طirzi ma تqdma fi الخbr الsaaبq والخbر الأkيir rawaahu mslim baa wariyey kan dambe marka kan dambe wuxuu ahaa xubu caliyin iimaanun wabuqduhu kufrun wanifaaq waaye muslim baa wariyey buu yidhi kaas laakin laa nusallimu ana alxarba buqdun yacni nacaybka ayagu waxay dhaheen ma ogtahay nacaybka weyn ma jira dagaalka taas ma sallimayno muqadimadaas marka dadka ayagoon isnecbayn waa dagaa nacayb ounan jirin dagaal waa dhici karaa saasuu rabaa inuu dhaho faqad yuxaaribu اlinsaanu insaanku inuu la dagaalamaa dhici karto man yuxibuhu qofuu jecel yahay walxayhiyaatu mukhtalifatu xayhiyaadkaasa kala duwan kamaa laa yakfaa saan qarsoonaanaynin wamimaa yadullu waxa ku tusaayo calaa ana almuxaariba qofka la dagaalama ahlu cabaa muطlaqan yacni inaan la dhehaynin calaa ana almuxaariba gayru kaafirin waxaa ku tusaayuu yidhi sulxu lxasani radia allahu tacaala canhu maca mucaawiyata sulxigii xasan ou mucaawiye la galay wa huwa mima laa majaala liinkaarihi waana waxaan la inkiri karin haddii marka dagaalka mucaawiye ou gaalnimo ka dhalanayo xarbuka xarbii ay tahay muxuu xasan marka talada ugu dhiibaa nin gaal ah nacam muxuuse ula heshiiyey ayb marka aada buu masaa- masaladan ninka yacni abu hanaa al-aluusi oo uga hadlay masaladan waana daaweeyey xaqiiqatan marka dherarkaas iyo waxyaabahaas ku jira faa-iidada yacni ku jirtaa ka badan marka xadiidkan marka isagoo aada ugaga hadlay kolle minhaaju sunnaha iyo kan kuma arkin ayb isagaa marka laakiin aada u shaafiyey wujuuh badanna ka daaweeyey ayb waxyaabahan haddii hadda layska maro darsiga hadda haddaan iska boobsiino waxyaabahan ka tagno on iska marno mushkilo taagan waayo maanta oo shiicadu shubahaadkoodan meel walbay ku faafiyaan marka maxaa ka xun qofku inuu inta kitaabkiina akhristay inta loo daliishado kitaabkii si qaldan loogu daliishado waxna uunan ka fahmaynin dad waxaan garanaynaa aan yacnii sukuut maahane wax kale hadda aan ka aan la imaanaynin marka hadda kan shiici ma kan deliishanaya markay arkaan keliya un waa iska aamusayaan ama waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan ilaa nimanku axaadiid iyo daliil waaba haystaanay ku dhahayn marka xadiidku wuxuu u baahan yahay tawjiihiisu in la gartoo la fahmo xuruuf la laqbeeyo keliya iyo ma keliya ma ahan ama marka in la qeydo oo la yidhaha xarbun liman xaarabtum oo markaa lagu qeydo qofkii u necab lima ama ula dagaalamayo limakaanatihim fi ddiin sidii aan shalay sheegnay qaala fadlu camaar bni yaasir camaar bnu yaasir fadligiisa wa bihi qaala xadaanaa cثmaan bnu abi shaybata wacaliy bnu muxamedin huwa الطanaafisiyu qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaanu huwa الthawriyu can abi isxaaqa can hani bni haaniin whuwa alhamdaniyu alkuufiyu mastuuru ninkan waa majhuululxaal rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad waabu dawuud watirmidiyu wاnnasaa-iyu fi lkhasaa'is wabnu maaja can caliy bni abi aalibin qaala kuntu waxaan ahaa jaalisan cinda اnabiy sala l l slam nabiga agtiisa mid fadhiyo faista'dana camaaru bnu yaasir camaar baa soo idin qaatay faqaala nabiyu sal ll l slam nabigu wuxuu yidhi idanuu lahu u idma marxaban ha soo dhowaado yacnii ha haleelo makaanan ruxban meel waasaca ha haleelo biayibi midkii marka wanaagsanaa almutayabi ee la dahiray la wanaajiyey marka aayib lmuayab in lagu magacaabo fadli baa ugu sugan camaar xadiidkana isnaadkiisu waxaa weeyaan waa xasan oo wuxuu leeyahay shawaahid ayb hani-a laftiisa marka cijli iyo ibn xibaan iyo tawhiiqiyeen laakiin tawhiiqaas msaa uma وbه qال xdثnا نصر بن علي الجهضمي qال xdثnا cثام بن علي وهو أbو علي الكوفي صدوq rwى lh البخاري والأربعة عن الأعمش عن أbي إسحاq عن hاني بن hانiin qال dخلa cmاar عlى عlي buu usoo galay faqاla عlي wuxuu yihi مرxبا bالطyب المطyب hadda kan intan waa mوquuf laakiin marfuuceeda waa soo marnay samictu rasuula اllahi sal ll slam yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay mulia camaarun camaar waxaa laga buuxiyey iimaanan mulia camaarun camaar waa la buuxiyey iimaanan min jihati iimaanin iimaan ahaan ilaa mushaashihi ilaa lafihiisa mada madaxyadooda ru-uusu lcidaam sida lafaha madaxyadoodu marka waa meelaha taagtaagan ee anqowyada iyo xusullada iyo jilbaha iyo waay lafaha soo taagtaagan ilaa meelahaas hataa waa laga iimaana laga buuxiyey camaar ayib marka xadiidku marka waxuu tusaya da camaar fadligiisa iyo di diintiisa tarjamadii xadiidka mudaabaqadooda waa daahir oo isdaboolaya وbه qال xdثnا أbو bkr بن أbي شhybة qال xdثnا عbayd الlhi بن muسى هو bاdاn xا وxdثnا علي بن محمد وcمر بن عبdاللaahi qاla جميعا xdثnا وkيع عن cبdالعزيز بن سyاhn وهو الأسدي الكوفي صدوq yتشhyع rawى lh البخاري ومسلم والتrmdي والنسائي وبن mاجه عن xبيب بن أbي hاaبt عن cطاء بن يسار عن عائشةa qاaلت qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi camaarun camaar maa curida calayhi korkiisa looma bandhigin amraani laba arrin ila اkhtaara wuxuu dooranayay alrshada kan toosnaanta badan minhumaa labada amar labada amar kooda toosnaanta badan uu dooranaya bacdi nusq marka waxay dhigayaan ila اkhtaara alashadda minhumaa wax alashadda ay ugu taalma jiraan haddii marka ashaddahumaa la yiraahdo ama al-ashadda la yiraahdo macnaheedu macnaha wuxuu noqonayaa markaas wixii asaga ku saabsan meesha adaga uu qaadanayo heyrkiis wixii ku saabsan laakiin ma meel adag ma ma qaadanaynin waayo waxa adag haddaad adiga naftaada waa ku xambaari kartaa laakiin heyrku inaad ku xambaarta ma aha ayb taasna marka saas u tawjiihiyaan ayb xadiidkan marka xadii waa saxiix tirmidi nasaa-i baa soo saaray imaam axmedna fii musnadihi buu kusoo saaray ayb camaar marka fadaa-ishiisu waa badan tahay de dadkii aad hore usoo islaameyna waa ahaa xadiid marka waxaa jiro camaaru taqtuluhu lfi'at lbaaqiya camaar waxaad dilaysa labada koox midda gardaran meeshaas marka jadal weyn iyo dooday shiicada ka furaan waxay yidhahdeen camaar maadaama cali safkiisa uu ahaa kooxda kale inay gardaran tahay xadiidkaana tusaaya baqyigu laakiin de kufri mau keena maya waa inaynan kufri ou jirin rasuulkaaba tusaaya sal ll ly slam oo wuxuu yidhi ina bni hada sayidun wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiina nebiga ayb gar baqigu gardarow noqona marka haddii marka ijtihaad ou ku uu ka dhashayna dembi kuma laha qofku ayb meeshaas lafteeda markii waxaa la yidhi mucaawiye markii loo sheegay la yidhi xadiidkii kan waa kan camaarna dagaalkiibuu ku dhintay nebiguna wuxuu yihi taqtuluka alfi'atu albaaqiya aa ku dili doontuu yidhiye ka waran isaga isaga marka si wuxuu u fasiray si kale ah oo wuxuu yidhi sax waayuu yidhi ninkii meesha keenaa dilay yidhi dagaalka ninkii u dhinaciisa ka socday oo soo oo keenay isaga ayaa dilay cali markii loo sheegay wuxuu yidhi yaa la yidhi haddii sidaa la yidhahdo xamsana nebigaa dilay noqonaya yidhi naam ilaa isagaa keenay ma ogtahay meesha marka waa saas marka waa ta ta'wiil baciida waaye ninkii keenaa dilay iyad waa baciid naam ayb waxaa ka roon in lagu xambaaro taqtuluka alfi'atu albaaqiya kooxdii la baashirtay dilkiisa oo iyagu marka yacnii gooni ula baashirtay waayo xuseenba kooxaa gooni ula baashirtay maogtaha dilkiisa dadkii marka goonida ula baashiray iyo sidoo kale dalxa dadkii gooni ula baashiray dilkiisa iyo kuwayaalkaas marka dad saxaabana ma aynan ahayn dadkaas naam saas qaala fadlu salmaana wa abi darin walmiqdaad salmaan iyo abi dar iyo miqdaad fadligooda weeyaan meeshaan wabihi qaala xadaanaa ismaaciil bnu muusa wasuweyd bnu saciidin qaala xadaanaa shariikun wahuwa shariik bnu cabdillahi الnakhaciy can abi rabicata aliyaadiy wahuwa maqbulu rawaa lahu abu dawuuda wtirmidiy wabnu maaja can ibni buraydata cabdullahi bni bureyda waa can abiihi qaala qaala rasuulu اllahi sal l slam in allaha amaranii alla wuxuu i amray bixubbi arbacatin afar jacaylkooda wa ahbaranii wuxuuna ii sheegay anahu yuxibuhum inuu jecel yahay qiila yaa rasuul allah rasuul allow man hum waa ayo kuwaas qaala wuxuu yihi caliyun minhum cali iyagoo ka mid yahay yaquulu dalika halaatan saddex jeer buu sidaa lahaa wa abu darin wa salmaanu iyo walmiqdaadu intaas marka abu dar iyo salmaan iyo miqdaad waa xadiidka marka fadligoodu sheegayaa xadiidkan isnaadkiisu waa daciif oo abu rabiicata aliyaadiy ayaa ku jiro iyo shariik ibn cabdillaahi الnakhaci fadaa'il kale waa lee abu dar iyo salmaan iyo miqdaad iyo fadaa'il waa leeyihin mid kasta dabcan intooda badanna kitaabu kitaabu fadaa'il الصaxaaba iyo bukhaariga iyo muslimka iyo ku yaalaan qaala fadaa'ilu bilaal bilaal fadaaishiisa wa bihi qaala xadaanaa axmed bnu saciidin addaarimiyi wahuwa abu jacfar isaraqsiy hiqatun xaafid qaala xadaanaa yaxya bnu abi bukayrin wahuwa alkirmaaniyu hiqatun rawaa lahu asxaabu lkutub sita qaala xadaanaa zaa'idat bnu qudaama wahuwa abu salt alkuufiy can caasim bni abi najuud caasim ibnu bahdala can zir bni xubayshin can cabdillahi bni mascuudin qaala kaana awala man adhara islaamahu sabcatun toddobay ahaayeen kuwii ugu horreeyay islaamkooda muujistay rasuulullahi sal ll ly slam rasuulka wa abu bakrin iyo abu bakr wa camaarun camaar wa ummuhu sumaya wa suhaybun iyo suhayb wa bilaalun bilaal walmiqdaadu iyo miqdaad fa amaa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka famanacahu allahu ilaahay wuxuu uga reebay wuxuu uga reebay dhibka gaalada bicamihi adeerkiisa abi aalibin wa amaa abu bakrinna famanacahu llahu biqowmihi tolkiis ayuu uga reebay wa amaa saa'iruhum intooda kale faakhadahum lmushrikuuna mushrikiintaa qabteen wa albasuuhum waxay u labiseen adraaca alxadiidi birta yacnii duruucdeeda waa dhibeen manaa wasaharuuhum waxay ku dhalaaliyeen fi shamsi qoraxda famaa minhum ma ka mid ahayn min axadin ay axadun axad ilaa walxaal qad waataahum waa ula yimidoo waa siiyey calaa maa araaduu waxay dooneen uu siiyey ilaa bilaalan maaha yani mid iyaga kamida ma jiro ilaa wixii laga rabay waa waa siiyey ee dembina kuma leh marka middaa haddii sidaas ay tahay waayo man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biliimaan ruqsay haysteen qofku casiimadana waa qaado karaa ilaa bilaalan bilaal maahani fainahu bilaal haanat calayhi nafsuhu nafsadiisa waa la yaraatay fi llaahi ilaahay yacnii dartiis ilaahay dartii bay nafsadiis ula yaraatay wahaana calaa qowmihi qowmkiisiina marka korkooda waa ku yaraaday oo dad marka yacnii iyaguna marka dhibka kalema aynan baqaynin ayb faakhaduuhu way qabteen faacdowhu lwildaana ilmahay u dhiibeen markaas ilmaha ayay u dhiibeen ayb oo iyagana markaa yacnii faakhaduuhu way qabteen faacdowhu lwildaana ilmaha yareeray u dhiibeen fajacaluu waxay gudagaleen yatuufuuna bihi inay la wareegayaan isaga ay la dawaafayaan fii shicaabi makata maka buuraheeda wahuwa yaquulu isagana uu dhahaya axadun axadun buusiiri misbaaxu zajaajaha wuxuu ku yidhi hada isnaadu rijaaluhu hiqaat rawaahu bnrawaahu bnu xibbaana fii saxiixihi isnaadkiisuna waa xasan min ajli caasim dartiis wabihi qaala xadaana caliy bnu muxamedin qaala xadaana wakiicu can xamaad bni salma can haabiti can anas bni malikin qaala haabit lbunani whaabit can anas bni malikin qaala qaala rasuulu llahi sal l slm laqad uudiitu fi llah ilaahay dartiis baa la igu dhibay wamaa yudaa axadun yanii iyadoon axad si aan loo dhibin walaqad ukiftu fi llahi ilaahay dartiis baa laygu cabsi geliyey wamaa yukhaafu axadun si aan qofna loo cabsi gelinin iyadoon qofna loo cabsi la cabsi gelinin ayaa aniga ilaahay dartii la igu cabsi geliyey yani si daranaa la ii cabsi geliyey walaqad atat calaya haaliatun maalin saddexaad ayaa ii timid wamaa lii aniga iyo walibilaalin bilaal aynan noo sugnaanin dacaamun wax cunto a yakuluhu ou cunaayo dacaamka oo yaakuluhu ou cunayo duu kabidin beer mid u saaxiiba ilaa maa waaraa wuxuu yacni qariyey ma ahane ibdu bilaalin bilaal kilkishiisa wax ay wax ay qarisay ma ahane yani waxa bilaal kilkishiisu qarinaysa wax yar waayo dabcan ayb marka man qabaa marka bilaal ugu sugan xadiidkanna isnaadkiisu waa saxiix wabihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamedin qaala xadaanaa abu usama wahuwa xamaad bnu usama can cumara bni xamzata wahuwa cumar bnu xamzata bni cabdillaahi bni cumara bni اlkhaaab almadaniy waa daciif ninkan rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan wamuslim abu dawuud watirmidiy wabnu maaja can saalimin walaalkii buu ka warinaa saalim ibn cabdillaahi bni cumar yani aan ujeeda adeerkiis ayuu ka warinaa can saalimin ana shaaciran shaacir ayaa madaxa bilaala bni cabdillaahi ammaanay bilaalu bnu cabdillaahi bni cumar ayuu ammaanay shaacir faqaala wuxuu yihi bilaalu bnu cabdillaahi khayru bilaalin waaye bilaalada yani kan ugu khayr badan bilaal khayr badan waaye ayuu yidhi faqaala ibnu cumar ibnu cumar baa marka wuxuu yidhi oo bilaalkaas la ammaanayo aabbihiisa dhalay macnaha bilaal ibnu cabdillahi ibni cumar waa kan la ammaanayo marka ibnu cumaraa dhalay faqaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yihi kadabta been baad sheegtay laa maya bal bilaalu rasuulillaahi bilaal rasuulkii alla bilaalkiisii ayaa khayru bilaalin bilaal midka u fiican yani rasuulka alle waxaa loogu idaafeynaa dee siduu ula halgamay soo ula saaxiibay muadinkiisi inuu ahaayo u addimi jiray yani bilaalu rasuulillaahiba waay naam ayb xadiidkan marka sanadkiisu waa daciifa cumar bnu xamsahaasaa ku jiro hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed